aadan xasan nuur waxaad tahay guddoomiyaha dadka barakacyaasha ku dhaqan buuhoodle waxaad bal warbixin naga siisaa sidii saaka u dhacay dabka ka dhacay buuhoodle gaar ahaan xerada qaxoontiga adoo wareysiinaya bahda shabakada ceeg online halka way guguto buululka in badan baa ka gudteen oo hadda la soo koobi karin dhibaato weyn baa lagala kulmay maadaama dadka horeyba barakacyaal ahaayeen haddana dhibaato kasii weyn baa la kulmeen bugul ma haystaan cunto ma haystaan hooyi ma haystaan hugun ma haystaan alxamdulilah dhibaato weyn baa lagala kulmay saaka halkaa oo masibo ilaahay keenan bay ahayd oo dabkaana sidaa ka kacin hadda dee anaga alxamdulilah isigoo baxay un baan aragno sidaa u baktin lahayn baa looga soo gurmiyo dadka walaalaheena aylaa alxamdulilah magaalada waxay ka jiro waana loo soo gurmuday sidaa loo baktin lahaa dad badan oo walaalahen baa naga caawiyaan naga garabsiiyaan khayr allaha sii dabka maxaa sabeen kaco wallahi hadda war weyn looma hayo markaa dabagalnayna ee dab iska kacin baa ahaa oo dhankii naga soo galayna garaba mayn oo bulka iyagoo filahayn un baan aragnay
dabkan waa run waa argnaa dad dhul badan buu baabiiyey oo runtii an an baaxad weyn geystay an magaaladana waa biyo la-aan baa ka taagan ba sidee ku yeesheen biyaha intaa leega dabka lagu baktiye biyada looma helay markii hore biyo la-aan baa dadka oo magaalada waxay joogay baa iskaga yimaadeen buhood o dhan baa iskaga timaaday saa u badan yihiin biyi walalagi oo markii hore gooyad ba nooma imaan oo wax bakti nooma imaan dee faraha looga qaado markii u horeysa markii dambe biyaha hadda ilaa toddobaatan sideetan kun biyaha booyadii fuustadii la siinayay hadda laba fuusto baan helnay midna waan iibsanay midna dadka walaalaheena ninka oo booyada wati baa hal fuusta nagu caawiyay labada fuusta unbaa markii dambena kagu baktinay laakiin markii hore iftiis unbaa u dhamaystay oo biyo la-aan daraadeed ba dadka aad ma guryaha hantida badan khasaaraha geystay ha biyo la-aan baa darteed unba intaana nagu kaliftimeen haddaa biyo uhaysano masna gooyad markii nala kulunto masna biyo uhaysano markii hore anba iska baktinay ciidan looma waayan oo wax baktiyo magaalada buuhood o dhan markaas ka timaado biyna loo hayo dee si sahlan ba loo bakti lahay ilan waa buule daarado oo dhagaxe ma aheen laamiyeer gubti ma aheen biyo la-aan unba dantaana nagu kalifay oo booy biyihii ilaa sideetan yaa alxamdulilahi meelaha biyaha marayaan reeraha biyo la-aan ba u baktiyayaan hadda
marka laga yimaado khasaarahan baaxadda uu dabkan u geystay dad inta lag ba uu saameyn ku yeeshay qoysista oo imika aad noo sheegi kartaa madaa utahay gudoomiyihii madaw dadka hadda hadalka kuma soo koobi karo dad badan horta way yihiin oo dad badan inay yihiin waan ogahay laakin bululka hadda fursadu hadda kasoo tiri kooba ma helin laakin inay dad badan halkaa la yuroorsan yihin caruur iyo maato badan le banaanka wada dhooban yihiin baan arkaya hadda weli ma ma tiri koobin laakin inay bulul badan gurteen baan hayaa maxaad uga qasaa maamulada hareeraha nagaxiga gaar ahaan buntland somalilanba iyo weliba dadka muslimiinta iyo weliba hayadaha saafalka maxaad ka codsanaysaan dabkan maanta khasaaraha idin geystay waxaan ku codsanaynaa magaalada waxay joogo maamula ah horta si wanaagsan baa nooga soo gurmudeen oo baktiskiisa iyo wixii lamid ah way ka mahadsan yihiin oo walaalaheen ah tan kala wixii aada halkaa joogo oo samafalyaal ah oo shabaka ah waxaan doonaynaa in si wanaagsanna looga soo caawiyo hoosha la kulunay oo masiibada ilaahay noo keenay oo hadda cid ku ducaydeynayna misna kuxumeynayna ana jirin dee waxaan doonaynaa ilaa in si wanaagsanna looga soo caawiyo intiiba islaam ah intiiba hay-aada ah intii wax tari karto oo islaam oo shahaadanaysa hoosha inna laga garab qabto oo alxamdulilahi hooyin iyo alxamdulilahi guri guryahan guryaha nooga badan carruurta maatada dibida dulqob dulqobanca meel la hooyinayo aan lahen de hoosha inna laga caawiy baan doonayna insha allah
waa tahay isla dhinaca kale waxaan la kulanay hooyo lagu yidhahdo xaawasimo oo kamid ah hooyooyin kasoo barakacay koonfurta wadanka soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta wadanka gobolkaasi bay hooyo sidee saaka adiga wax kuu soo gaareen bal faahfaahin naga siiyan sida dabka uu qabsaday gurigagina dabcan sida la sheegay uu ku gubtay quscadana waa tahay sidee wuxu dhacay saaka
dadka ona faaba iska jijiisno dadka kaasa aleelaha dadka balcaanta berke dad balcaanta berkeedna shaqa balcaanta berkeedna shaqa iskaga doqonasi anaga kaligay aan jooga ab dabka kacay markas dabka kacay dhar ma tiraahid waxa dhan hun gurigii la cunaay cuntadii sokortii bariiskii waxa dhan dharatihii wahi maanta dhamaalay lagu jiisay asbuunyaysanka waxaas dhamaalay waa naga baseen anigana ilmahan caruurtan aynu hadda banaankaas aan tuuri caruurtii banaankaas aan tuuri ma ogi wax aan ka qabti ma leh beriga dhibaato wax anta ka weyn lama arkaayo dhibaatana hayso suugiyon ku noolaan haata beriga waa aadi waaye naftayda madaxan iyo wejigaanaan ku gubtay waa dhiiga soo jiiday banaanka dhiigsanay heer bahood waa reer jinaad waay waa reer jinaad waay inaaga gubin lahay inaaga gubin lahay bacda intaas dhibaato ahaa hiraartan naga dhacda waa tahay isla ubax ismaaciil waxaa tahay dadka kasoo jeeda sanaan buuhood le meeshan waa degnay saaka sidee wax uga uga dhaceen oo aad fafayn uga siin kartaa waxaan uga siin karaa anigu ay dariskayga yihiin muddo dheerna dariskayga ahaaye dhibaataa la kulantay dadkani waana dad qariib oon deegaanka magaalada ahay guryaha cadu fara badan oo lix gaadhaana meesha way ku gubteen wax anagoo waanu joognay wax ka baxayna ma jiraan derisna waanu nahay dee qofkii gargaar usugan darilahay wuxuu ugu geysanaya de kolay waadadan degaan ahay waxna uma bixin ee wahaye marka idinka idinka ka deegahaan saaka maxaad gacan aad u geysteen waxaanu u geysanay inaanu way maqnaayeen wixii dadka waaweyn ahaa inaanu awlaadii ay joogtay oo aad u fara badan un loo badbaadiyo marka ciyaar badan baad meesha ka saarteen oo badbaadsan miya ah